Weliba moodooyinku degmada Gurcele ku dareeraya naqshadaynta magaalada sidii aan heli lahayd wadooyin waasec, xaanisayd oo dhex mara bartamaha iyo xaafado magaalada, iyo in la helo goobo ka habboon in la hirgeliyo xarumo bulshada lanka adeega waa Guddoomiyaha degmada Gurcele Faarax Cabdi Mucalin iyo waliba ku warbiyey meelihii maray shaqada naqshad saarowga magaalada Gurcele ee master plan-ka iyo waliba wuxuu xusay in wejiga lamaad ee dhowaan lagu gudubaya wuxuuna mahadnaqay dhammaan bulshada taageerada muujiyay maamulka degmada.
waxaan ku guda jirnaa maalmihii u dambeeyey ama gabagabada waddo soconaysa afartan kilomitir oo guud ahaan magaalada gurceel ku wareegaysa oo ah labaatan mitir oo aan ugu tala galnay bilowga master balaanka ama hirgelinta qorshaha naqshadaynta magaalada gurceel hawshaas gabagabo ayay maraysaa waxaan dib u bilaabi doonnaa maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo qorshihii kaleeto ee hirgelinta qurxinta magaalada waxaan u mahad celinayaa guud ahaan bulshada reer gurceel waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan ka shaqaynayno waa horumarinta iyo qurxinta magaalada haddii jid aan la helin ma jirayso magaalo bilixdeed waxaan rabnaa marka guud ahaan bulshada reer gurceel inaad nagala shaqaysaan hirgelinta brogramkan oo aan filayo inuu guud ahaan reer gurceel ou dan weyn ugu jirto waxay qayb ka qaadanaysaa bilicda magaalada waxay qayb ka qaadanaysaa horumarinta dhaqaalaha waxay qayb ka qaadanaysaa isku socodka dadweynaha marka dhan walbaba waddooyinku waxay noo yihiin muhiim marka waxaan rajaynayaa reer gurceel inay nagu garab istaagi doonaan sidai haddeerba intay hawsha aan ku jirnay nagu garab istaageen waan u mahad celinayaa dhammaan tiimka shaqada waday hadday ahaa lahayd taliska ciidanka hadday ahaa lahayd mas-uuliyiinta ku shaqada lahay oo sida maalinlaha ah hawshaan u gudanayey marka waxan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin hawshaanna waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inay sidii loogu talagalay ay u fusho dhammaan cid walba ama guri ay leedahay waddadu ku soo aaddo ama meel kaleetoo muhiimay waddada uga soo aaddo ama dhul bannaan ay ku soo aaddo waxaan rabnaa inaad ugu garab siisaan waxa aan qurxinayno oo aan ka shaqaynayno waa bilicda magaaladiinna waa gurgaaga quruxdiisii aadaad u mahadsantihin salamu calaykum raxmatullahi tacala wabarakaatu